gabaygan siduu u sheegay waxaa la yidhaahdaa maad inaga dhaaftid gabaygu wuxuu ku yimid gobonnimo doonka soomaali galbeed ama ogaadeen markii toddobiyo toddobaatankii aan doonnay ee jabaadihii hore kala furteen inaannu kaakicinno yaa la ii yeedho layidhi kaale gabayaynu duubaynaa markii deedna aanu isuguna imid abwaaniin fara badan baa meesha isugu timid abwaaniintii anaa idinku horreynaya baadhu dadkeennaan aqaanaa saraakiil baa tihin gabaygiina waa kan hoyaalay hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye abdiyow dhawaaqaadi tidhi wayra dhaalanteedii dhegay jalaaq ma odhan hadallada adigu dhagaabayni adna ka dhammaaday hanuunbaa daanta ii tumiyey waxaad ii dhiraan dhiri wakhtigaa dhaafi leedahayee kola duusaan idhadhacayn mad inaga dhaafe dhodhooda unbaad maqliye doohanaan ahay waxdhiibuu taray aabbahay dhalashabaydiye adiguna dhigay baa tihi iyo weliba dheeraadi godanna waynala midaan dhimana nuurayni si gubdholala mooyiya waluunan dhalla jebinayni godaawihii fiidhin dhalaan ceebtu dhaybin foge dhammow yuusuf iyo maxamed cali malaha dhurufi warkaayna dhimbiid iyo siyaad waa horaan dhigay maba dhidhiibsano aadan weris u dhabarayay nantada gelay tubay hablaha dhesha la ciyaariye cudhuba mala ciise aan dhowrayaa weliye dhallinyaro waxaa loo ogaa inay istaan tahay haddaa aan dhexday reerkeennu waa dhega damiiraadi sayid maxamed dabadii ma dhalan geesi dhiiraniye kol hadday noqon dagaalanahay maad inaga dhaafe diiseedna caanaha ku jira dhamina maysaani kaajaydii waada guubtayood xamar dhex joogtaani haqaalaa dhisaysaa rag kale kiiniyou dhacay deeftaad cunaysaani waa dhowrtaduu kalay dhaya laguma helo dowladnimo dhiigaan loo gelini dhankeedaba haddaynaan daynuna dhaqaaqaynin oo aynan dhaaya u lahayn maad inaga dhaafe dhagax buu dhanaan iyo wardhariita iyo faafan dhanihii bulaan iyo halkay dhebi ku naaxaysay dhinacyada awaariya jigjigaha adaare dhuuxeeda dhabii hawaas iyo halkay dhereebtu noo dilay dhulkeenay nimcadu dhuuman tahay dheemankiiya luulku wakaacada wuu dhexyaal dhicinna maysane dhaxalkii awoween ka tegay debed ku noolaaya kol hadee an loo dheedheeyayn maad inaga dhaafe dhaar baan maraayoon kitaab dhegaaha goynaaye intaan dhow dharaaroo shiraan kala dhaqaaqnaaye ahdi aynu dhigano lawaa kaga dhabaynaaye waxbayaan dhammowguu sufow dhiiqalay gelini waxbayaan dhirbaaxadan gurtaalaygu dhabanayni darcadyuuna ii xidhaan askari kaakigii dhigaye yaa aniga oo aan wax dhinin jeelka lay dhigini dhinacyada kuwa iga xigaa dhugata weeyaani dhankalaa intay ii rogaan igu dhegayani guxguxdaa xun iyo beentu waa dhalaamadeeniye raggii dhaawacaygii ka tegay aniga oo dhiiqin yaani soo dhugan markaan dhidid ka saydhaayey inaan bixiyow soo dhex galo hayga dhowrina ee dhabba quro haddaynaan marayn maad inaga dhaafe dadku wuxuu wax qabsadaa marka uu dhabba qura maro uu isagu mid ahaada wax walba ka ah marka raggaa waan dhaliilaya waxaana ku dhaliilayay inaga badaaya haddayna anagu aynaan madaysnayn inaga badaaya ahayd kabacdi markii sidaa dagaalka inta lagu galay waddanka laga xoreeyey xornimo aynu u baxnay haddana way naga dhicisooday oo waxaan arkayay inay naga dhicisoodayo inay naga dhicisoodaaan anigu arkayay marka waagi dambaa lai soo noqday waagi waa tiri maad inaga dhaartid maantaad joogtaa maanta maxaad odhan baa kolkii laga soo noqday ka baxay la yidhi ee dadkeenni jabay yaan haddana kii aan kaa isaga jawaabaya anigu laftayda yaan iiga haddana u sheegay waxaana ahay gubaannimuu ragayday la tahay dhaanta iyo hiisu markaan dhowray talaadoodeen dab uu ilaaleeyey wakaan inaga dhaafa idhi dhaanka jeerareede dhankalay u qaateen inaan nahay dhulkaygiye markii ceelka dhuubaad qudaadayda ka cabtay isagoon dhoweyn beedin uro dhagac ka siiseen kuwii dhabaabay waagii hore dhacaamiyihaasi inagoon dhexdeennabaa ka dayin dhidarka hoostiifa oo weli dhurwaadii xumaydii dabaharayso oo anigu inaan dhaawacmiyo dhabar jabkay doone dhallinyaradu waa kay dagaal kula dhaqaaqeene inkastuun dhirbaaxada kufriga dhaman ka naafayne inkastuu dhufaad loogu garay dhagaxya hoostooda inkastoo dharaarihii xornimo dhowrayshaan haynay kolla anigu kuma dhaadanine waanka dhowrsadaaye kuna anigu kuma dhacdanine waanka dhowrsaday nin siyaasad waxaan ahay kama dhakulini inay kala dhindhay waan ogaa oy dhukaan tahay markay ay dicisay dhowraa iyadu dhaysba weli gaadhin ilaha in loo soo cugtaa waa dhammaasnimay dhalanteedka biinta anuu dhinac ka higaya nacas ba aadhamu oday waxaan dhowrayaa yimidi jidad iyo shabeelkii markii talaada loo dhiibay ee laisdhexyaacsiiye bay dhabaqday ebowi damba looma wada jeedsanoo dheef la daydahiye aqaraandigiyo udub lahayn yaan dhisleenahay meeshay ka leeliye inaan dhidibna mooyaane ha dhowrino dhanaan iyo karuuraadka dharagtaane ha dhowrina dhanaan iyo karuuraad ka dheregtaane diimeydadkii muuna dhimaan dhuunta noo galay dhagarqabiii way nagu jiraa dilay dhegteeniye dhoolaan raggii uu ka tegay way dhabaarayaane dhaqdhaqaaqi maysaan intay joogta dhuuri aduuye dhulkeenaan xoraynay nimcadu dhooban tahay dhulka dhulkeenaan xoraynay nimcadu dhooban tahay dhulka dhowdhaankiiyo haweenkii cidaada laguma dhaafini waxay biliyo dheeraad wadada soo dhultiriyaanba iyagoo dhurwaa qarcunado oo la dhega biray dhinaca waqooyi iyo xamar labada dhuumuda haldhoogaankii soo omaali yimid laguma dhactini daqxootiga dhukaan sidii xeryada laguma dhuubini dhuubay ragaan weligii ana kuma dhammaadini dalmahan yadu golweyn kuma cunteen dhuuxi weligiiye intay dhagax ka siiyaan ilmooday qoysa dhabankooda dhogor xuma qaniinkii habluhu dhegad ma yeeshini nimaan dhalad ahayn iyo addoon lama dhaqnaadini dhixidh kama fureen eelaygii dhalada weynaye ogaadeenka dhereg caana bura laguma dhactini roog bariisa saad kama dhigteen oo dharaar qabaye amaar anama dhandhamiseen hereer dhexdiisiiye annagoo aan dhiman ciidayada dhaxal ma moodini rag inuu isdiidiyo inuu sharaf ku dhaanteeyo dhammaanteed adduunyada ma jiro waxuu dhexeeyaye inagu ilaahay ma dhihin ceeb ku dhaashaday goormaynu dhiidhiyi wakhtiga uu isdhimayaade oo dhiisha caanaha ku jira dhami carruurteeno waa weli waa weli goormay dhami carruurteen